hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka iyo isbitaalka mustaqbal oo iskaashanaya ayaa indhafiiqis iyo baaritaano bilaash ah u sameeyey dadka qaxootiga ah iyo barakacyaasha ee ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho dadkani loo sameeyey howlaha caafimaadka ah ayaa ka mahad celiyey tilmaameyna in hay-addu ay ku soo aadisay xilli ay u baahnaayeen garab istaaga dhanka caafimaadkahi
horta waxaan u mahad celaynaa dowladda iyo hay-adda qaxootiga qaranka iyo isbitaalka mustaqbil oo iska kaashaday indhafiiqiddan boqolkiiba boqol waan u mahad celaynaa waxaana ananku dadkan meeshaan joogo oo barakacayaasha waxaana horjoogayaashoodi horjoogayaashuna marka beriga waxaa waaye kaalinta bulshada qaxootiga qarankaa ku xidhannahay ilaa afar sano shan sano ayaa la shaqaynaynaa bulshadaana ku dhex jirnay ayakuna wixii baahida gaarkaa qabo ayay maanta inay taakuleeyaan ugu tala gasha dowladda qaxootiga qaranka iyo isbitaalka mustaqbil muhiimad weyn waaye isbitaal lacag la'aan indhaha loogu fiiqayo muhiimad weyn waaye dad waxaa jira baleerisa dad waxaa jira iska wada jiran cuuryaamayn ah waa ku faraxsannaha midda indhafiiqista waana u taagannaha waxaan ku mahadinaynaa ilaahay weyn waxaan ku mahadinaynaa hay-adda qaxootiga qaranka oo noo soo sheegtay iyo dowladda oo iska kaashadeen inta kaloo dhibaataysanna in wax loo qabtaan rabnaa maasha allah maasha allah waa aad iyo aad aad iyo aad aanu soo dhowaynaynaa aad iyo aad aanu soo dhowaynaynaa hay-addaas sida hagar la'aanta bulshadeena shacabkeena soomaaliyeed inay ugu hagar baxdo dhafiiquddu waxay u leedahay dadka danyartaa waxay u leedahay waxyaabo badan muhiim oo ah ka mida noloshooda asaasiga waayo qofta haddayna indha lahayn cadowna iskama fiirin karto baahalku soo socdo iskama fiirin karto dhibaato inteeda la-eg musquul ma geli karto magaciisi ma aad karto dhibaato inteeda la-eg iyaa haysatay hadday indhafiiqdaas helaan hay-addaasna waa u mahad celinaynaa inay mar labaad iyo mar saddexaad xeryoodhinka barakacayaasha sidaanoo kale dadka naafada aho indoolayaasha ee uga dalbaanna waa ka rajaynaynaa axmed xuseen cilmi guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka ayaa tilmaamay in howlahani ay gogolxaar u yihiin howlo ay ku doonayaan in lagu garab joogsado guud ahaan dadka barakacayaasha ah ee ku aadan adeegyada caafimaadka ah ee qaxootiga iyo barakacayaashu u baahan yihiin bismillahi raxmaan raxiim waxaan maantay usbuucii labaad noo galay baaritaanna aan samaynayna caafimaad ah oo loo samaynaya dadka barakacyaasha ah howlahaas oo iska kaashanayaan dowladda federaalk soomaaliya oo ay wakiil uga tahay hay-adda qaxootiga barakacyaasha qaranka wasaaradda caafimaadka iyo urarka ganacsiyada soomaaliyeed ee jina waa baahiyaha intaa waa ka badan yihiin oo waxay gaarayaan limidka hadda aan qabsanay waxay gaarayaan shan kun qofood ayaan kun qofood oo daaweyn ah iyo indhafiiqis ah aan ka doorannay baahiyada intaas waa ka badan tahay hay-adda qaxootiga barakacyaasha qaranka waxay macnaha doorkeeda muhiimka way ka qaadanaysa